Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha Dowlad Goboleedka Jubbaland oo kaashanaysa Wasaaradda Macdanta Tamarta Biyaha Dowladda Federaalk Soomaaliya ayaa waxa ay qabteen shirka wada tashiga qorshaha biyaha. Shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalin ah waxaana shirkan looga wada hadli doonaa sidii ay biyo nadiif ah ku heli lahaayeen bulshada ku nool dowlad goboleedka Jubbaland waxaana shirkan ka soo qayb galay agaasimaha guud ee qorsheynta xiriirka caalamiga ah ee Jubbaland gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo agaasimaha arrimaha bulshada ee gobolka Jubbada Hoose iyo qeybaha kale ee bulshada waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha mudane cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo kulanka daahfuray ayaa waxa uu ka hadlay ujeedka qorshaha kulankan yani xoojinta awoodda farsamo ee iyo maamul ee wasaaradda biyaha iyo maaraynta dabagalka horumarinta mashruuca xalka waare ee biyaha ee si guud ahaan jubbaland saddexdaba gobolba tuulo kasta iyo degaan kasta waxaan u baahanay inaan ogaano waxa weeye biyaha iyo baahida ka jirta iyo sidii waxa weeye loo qorsheynan lahaa biyahaasi samaynta qiimayn dhammaystiran oo ku saabsan ilaha biyaha jubbaland jubbaland biyaha ilaha biyaha ee aynu haysano hadday noqdaan biyaha dhulka hoostiisa biyaha oogada waxa weeye dhulka oogadiisa maraya biyaha ma garanaysaa waxa weeye wasaqda ama waxa weeye dib loo habaynayo biyahan badda oo la macaaneynayo laftoodu intaba hadda inaga kismaayo markaynu idhaahno waynu wax badan baynu ka cabnaa waxaynu cabnaa biyaha waxa weeye dhanaha ah oo la macaaneeyo desalation lagu sameeyey biyo laga soo saaray ceelaha dhulka hoosta laga soo saaray intaasoo dhan waxaan u baahanay inaanu ogaano biyaha aynu haysano inta ay leegyihiin iyo sida looga faa'iidaysanay dhanka kale axmed maxamed xasan waa agaasimaha waaxda saadaasha biyaha ee wasaaradda kheyraadka biyaha soomaaliya waxa uu sheegay in dowlad goboleedka jubbaland ay tahay meelaha ugu biyaha wanaagsan gobolada dalka
wadan maamul goboleedkan jubbaland sidaa la socotaan waa maamulaha soomaaliya ilaahay ku manaystay ee biyaha waana meelaha soomaaliya ugu roobka badan oo roobkeeda u gaaro todoba boqol oo milimitir bay iyo bakool iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoose waa gobolada soomaaliya ugu roobka badan waa gobolka waa deegaanka soomaaliya webigiisu ugu biyo badan yahay soomaaliya labada webi ay soomaaliya leedahay webiga jubba waxaa la socotaan inuu socodka sanadkii gaaro lix bilyan kilomitr oo lamid ah saddex jir inuu saddex jibaaran yahay webiga shabeelle waxaa kaloo la socotaan biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee deegaankan khaasatan jubbada hoose iyo gabo inay yihiin meelaha ugu biyaha badan dhulka hoosta biyaha ku jira ee deegaanadan jubbaland sidaa la socotaanna waa meelaha ugu abaaraha badan oo hadda kismaayo caqabad badan ay ka jirta biyaha gobolgada meelaha ugu abaaraha badan soomaaliya ka mid yahay sidaas daraaddeed marka jubbaland maxay ahmiyad siinaysaa shanta sano soo socota ee qorshaha horumarinta biyaha ugu dambeyntii waxaa isna dhankiisa hadal kooban ka jeediyey gudoomiyaha degmada kismaayo mudane ibraahim maxamed yuusuf timijilac ayaa waxa uu sheegay inay ka jiraan deegaanka dowlad goboleedka jubbaland baahiyaha dhanka biyaha barbadoonka biyuhu waa waa saameyn buu ku leeyahay waa jiraa meelaha hataa webiyadu maraan oo la tarin hadda goomooyin oo kale iyo biloosh ay ku dhammaadaan webiga jubbaland biyo la-aan baa ka jirta dadku qabo meel kasta oo ka mida jubbaland aan amiraahda degmada kismaayo barnaamijka biyuhu waa ka jira ha kala cuslaado ha kala badnaado biyaha weliba marna wayna dhibaateeyaan oo fatahaad bay keenaan marna waa waa la waayaa waa kama faa'iidaysana halmaana dee istaraatiijiyadana ku jirto in biyaha kan marna weliba ku darnayo oo iska socdo aan laga faa'iidaysan in loo helo qorshe biyaha lagu kaydiyo oo loo sameeyo maxaanku idhaahdaa meelahay ka imanayeen baa dad u samaysteen dhacdan iyo qorshayaale inagu meesha ku dhammaanayeen baanu nahay inaynu inaguna waxba la nimaadno waa laga maarmaan hadda magaaladan aan joogno problemka biyuhu aad bay si kastaba haatee baahiyaha dhanka biyaha ay qabaan bulshada ayaa badan waxauna shirkan noqon doona mid laga kaabi doono baahiyaha dhanka biyaha ay ka qabaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland